isbeddelka dhanka cimilada dunida saameynta weyn ee ka dhalatay waxaa laga dareemay qeybo ka mid ah gobollada dalka haba ugu darnaadeen deegaanada ay maraan webiyada jubba iyo shabeelle magaalooyin badan waxaa qarqiyay biyo daad ah waxaa isbeddel uu ku yimid habnoleedkii dadka sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka dad lagu qiyaasay ilaa laba milyan oo qof ayay saameyn ku yeesheen fatahaadaha ka jira dalka labadii toddobaad ee lasoo dhaafay magaalada beledweyne waxay isu beddeshay sida meel jasiirad ah marinada magaalada lagu soo galo ama lagaga baxo waa biyo dushood waxaa lagu adeegtaa doomo kuwa ku shaqeeya qaab samafal ah iyo kuwo ganacsi oo khudaarta iyo dadka lagu daabulo cabdulaahi cabdi koofiyow waxa uu leeyahay mid ka mid ah doomaha khudaarta lagu daabulo waxa uu si kooban iga waramay sida ay ku shaqeeyaan hay-adaha doomanaha wuu kusoo rideen maogtahay waa sax hay-adaha doomankii wuu kusoo rideen aniga ma ka saarno ma ka waramo si wax u qaadana ma sheegi kari ma garati wixii markay adig og tahay a wax laga sheegi karaa soo maaha doom hadda aniga kabxalina jirto kabxalina khudaa kasoo qaadayso aniga leeyahay kabxalina kasoo qaaday elkaliya keenaysa waa khudaar khudaartan xaggaa laga qaado ah marmara khudaar soo fekeray waxaa imaanay soona buundada imaanay oo khudaarta buundada laga tagta hadana noo qaad hadana waxaa qaada ilka hadana geyno ah marmar marka waxaa jirta dad oo micnaha marka haba haysin oo biyahana ka qaxaaya hadana waa iskasii qaadaa lacagna kama qaado kuwaas hadana qaarkood mama ganacsiga hadda aniga ma ihi aniga khudaar waa dadki khudaarta weli xarinba khudaar le bedelo ah hadda khudaarta waxaa jirta kabxalaa jirta micnaha midda aniga kabxalea kasoo qaadayo macnaha kabxalea mas kasoo qaada maski waxa la keeno ah lakeliyo tax meeshu gojaayba inkastoo biyo xoog leh ay joogaan magaalada haddana waxaa jira dad ku dhiirada in daafaha magaalada ay u baxaan iyagoo raacaya doomaha ganacsi iyagoo maanka ku haya khatar kasta oo ay wajihi karaan ani magacayga maxaa la yidhahdaa cali cumar cabana anoo ku nool magaalada beledweyne xaafadda howlwadaag marka niyow annaga biyaha markayna soo goleen markii u horeysa biyaha markayna soo goleen kow magaalada afkada ay naga qabsadeen gudihiiya marka usoo laabteen annaga marka meel si ku baxnaa gara waaynay dooman oo dad shaksiyaad leeyihiina ilaahay noo sahle oo matoore dadka buurahaasay wada degeen laba buur oo iska soo horjeedo ilaa biitaala sankiisa ilaa hadalbeero dhan dadka halkaas ay dabaan la jeediyeen doon madoorla shaksiyaana iskale wax maamul iyo waxaas iyo midna leeyihin ma aha wax oo hadda maamul dooman magaalada waa la keenaa maqalnay laakiin wax wax noo keena ma arkin annaga meesha oo dadka ubarakacayeen afartan daqiiqo ilaa konton daqiiqo meelahaasaa lagu jiraa ma garat marka walaalow meesha geedihii ewel oo markii magaalada koonaheeda ama dhexdeeda lagu jiro la arki jiro waaweyne haddii lama arkaayo wixii baraafiyaasha korkoodaa la maraa marka meelahaas doominkaasa un ku baxnay dadka markii ruux dhaxo iskusoo qabsada waa iskaga kaalmaynaayeen oo laba doorarteen ay leeyihin laakiin markii reeraha ku guuraayeen qoyska yar labaatan iyo shan dollar konton dollar boqol dollar saasaa lagu guurahayaa ma garat biyaha aa looga baxay meesha wax la hoos gala male geed hatii meelaha male kumurgaaladaana in la dadka la wado hoosfalka yahay wax oo meesha yeela male kumaan qoysna waa ku qaxday ma garat wallaahi bilahi walaalow annaga meesha waa ku qaxnay ilmihiaa wada geysanay biyaha afkoodana biyahaas biibaxadaana cabnaa annaga biyo kale hati maysa biibaxada afkooda ilmahasaa meestaas ku cabnaa
kasokow doomaha ganacsiga waxaa jira doomo kale oo qaab samafal ah ku shaqeeya inkastoo shalay iyo maanta shaqadoodu hakad ay ku jirtay sababo aan weli la shaacin cabdisalaan faarax maxamed waa isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka hirshabeelle ee gobolka hiiraan waxa uu ka waramayaa tirada doomaha qaabka samafalka ku shaqeeya runtii doomaanka ilaa iyo hadda waa afar doon laba doon oo wasaaradda ay leedahay wasaaradda gargaarka iyo laba doon ay leedahay hay-adahan w f v ay ku daaqday oo ay wadaan hay-adda mercy iyo hay-adda cobi runtii afartaas doon iyo hay-adda bisha cas oo runtii aada ugu mahad celinayno dhanka meydadka doon noo qaabilsan ay tahay oo soo samata bixiso wixii meyda webiga raaco inay soo qabto si dadkoodii eheladooda ugu wareejiyaan runtii ilaahay hadda intaan xoog ahaan u hayno waa shantaas doon oo si free ah ugu shaqeeya dadka waxaa jira doon ganacsi oo iyadana marinkan dadka ay maraan ku dhibaataysan yihiin ka shaqayso iyadana runtii inay ciladooda ayaan rajaynaya u malayaa oo warbixinta saas ugu soo gaaraysa runtii magaalada isu socodkeeda waa doon wax cagaf la yidhaaho shaqaynaya ma jiraan dadkana inta badan doonta ganacsigan waxaa u malaynaya inay tahay shan iyo toban dollar runtii qaarka qofkina ma awoodo shan iyo tobankaas dollar naf u raadinaya
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne